barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystiyaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha meyna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wiil ina la wadaagaya waayaha kala duwan ee uu marayo xilliyo uu islahaa tahriib ku gal waddamo kala gedisan hase yeeshee haatan ku sugan magaalada muqdisho waxaan iibsanaa waxaad ku iibsanaysaa lacag moodatid waxaadna joogtaa biyo dhexdood nin doon wataa kuu imaanaya wuxuu ku dhahayaa inaan inaan ku qaad haddaad rabto waxaad ii siibaysaa kabahaaga waa u siibaysaa biyo ka banaanku ku geynaa waxaa kabacdi biyahiyaa kugu imaanaya waa jasiirad marna waa dhulku waa qaleel marna biyaha soo buuxinayo marka labaad wuxuu ku leeyahay haddana inaan ku qaado haddaad rabto isii shaatigaaga sidoo kalena qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qayb kale oo ka mid a waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo xoola ku dhaqda duleedka magaalada boorama runtii way ka caana badan yihiin loodeena kale marka laleeyahay loodan dadku u yaqaanaan holandiiska ama ama loodan jaamboosiga run ahaantii xilliga si afarta waqti ee cimiladu way ku kala kooban yihiin badanaa laba habah loo kala qaado waqtiga jiilaalka iyo waqtiga guga ee barwaaqadu dhacaysay waqtiga jiilaalka waxaa laga yaabaa neefkii labada gelin toban litir inuu soo saaro
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn dhiigoo barwaaqiyo daymadiisii geel dhalay galxareedi jiiftiyo galxareedi jiiftiyo ilbiskiyo cayaartii qodobadaas iyo kuwo kaleba goordhow ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu isxasilay taliyihii ibliiska ee gobolka banaadir jenaraal cali xirsi barre cali gaab jenaraalka ayaa la hadlay mid ka mid a idaacadaha muqdisho waxaana wararku sheegayaan inuusan wax sabab ahi ka bixin isxisilaadiisa warar laga helay saraakiisha dhinaca amniga ayaa sheegaya in jenaraalka uu isku xasilay sababo khaas ah oo goor ahneed oo la xiriirin shaqadiisa
mas-uuliyiinta dalka griiga ayaa bilaabay inay dib u celiyaan qaxootiga aan sharciga haysan ee ku jira xerada idomeni oo la qiyaasayo inay hoy u tahay ilaa siddeed kun iyo afar boqol oo qof ilaa afar boqol oo askari ayaa loo diray xeradan waxaana mas-uuliyiinta dalka griigu ay sheegayaan inaanay awood u isticmaali doonin qaxootiga marka ay celinayaan afhayeen u hadlay hay-adda i o m ayaa u sheegay v o a in ilaa haatan ay amuuruhu u socdaan si caadi ah hase ahaatee wuxuu sheegay inay jiraan ciidan xooggan oo xeradan hareeraheeda lagu soo daadiyey
wararkaasina waxaad ka dhegaysanaysaan v o a dhegaystayaal aan markan gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta qodobka ugu horreeya cabdirasaaq sheekh cabdulaahi sheekh cali oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama waxa uu dhaqdaa xoolaha gaar ahaan lo-da haddaba cabdirasaaq ayaa ka sheekeynaya ujeedada ku kaliftay inuu xoolaha dhaqdo iyo faa'iidada uu ka helo wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraysi la yeeshay cabdirasaaq iyadoo qaybtan qaybtii ka horreysay shalay aad dhegaysateen
muddada mashruucan aad soo waday eed gacanta ku haysay cid ku gacan qabatay amase ku taakulaysay amase kaa caawisay ma jirtaa
way jiraan waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha allah u naxariistay cabdi aw daahir markii mashruucayga aanu geeyey ninkii quraatay aada ugu farxay buu ahaa ii soo diray dhakhaatiir soo eegta soo sirfay soo samaysa runtii waxaan u bilaabay si joogtaa dawooyinka iyo nutritionkooga inuu wasaaradda xanaanada xoolaha igu sheego wasiirkii ka dambeeyey cumar cumar yare oo isna gacan qabasho fiican ka siiyey runtii anan ka sugay wasiirka saddexaad ee maanta xilka haya somalilan mudane cukuse inuu wax fiican ka geysan doono mashruucayga runtii way gacan fiican waan helayay oo xagga dawooyinkooga ku filan laakiin iyadu iyadaa iswada oo inta ugu badan kabkayga dhaqaale iyadaa wada lacagta kasoo baxda caanaha lagu iibgeynayo runtii waa lacag iyada dib ugu noqonaysa maadaama mashruuca marka ugu horeysa aan macaash laga sugin laakiin marka dambe aad ka sugayso iyada ayaa iswada laakiin waxyaabihii baahiya xanimada imaado kale wasaaradda xanimada xoolaha ka gobol ahaanna oo kaalin muhiima ayuu ku leeyahay departmentka gobolka ama qeybta waaxda gobolka oo iyaduna saameyn joogta ah mar walba ka warhaynteeda dawooyinka la daba joogta mashruucayga waxaad taabatay dhinaca wax soo saarka caanaha ee ay soo saaraan xoolahan aad meesha ku dhaqdaa inay kaa kabto cuntadooda iyo waxyaabaha shaqaalaha mushaharkooga iyo howlsocodsiinta mashruucaba intee caanaha ayuu soo saaraa xoolahan oo maalintii ka soo saartaa runtii way ka caana badan yihiin loodeena kale marka laleeyahay loodan dadku u yaqaanaan holandiiska ama ama loodan jamboosiga run ahaantii xilliga si afarta waqti ee cimiladu way ku kala kooban yihiin badanaa laba habah loo kala qaado waqtiga jiilaalka iyo waqtiga guga ee barwaaqadu dhacaysay waqtiga jiilaalka waxaa laga yaabaa neefkii labada gelin toban litir inuu soo saaro halka uu kasoo saarayo xilliga barwaaqada ee cawskii iyo bihiiba iyo baadkiiba joogto u yihiin labaatan litir iyo zaid inuu soo saaro labaatanka litir oo suuqii qiimo shan iyo toban dollar ku dhow uu kaga fadhiya waxay kaa kaafiyeysaa lacagtaasi sanad ahaan ama bil ahaan kharashaad badan oo aad dabooli lahayd ama aad hay-ad kala dalban lahayd in iyagu dabool isku daboolaan waa sababta weli macaashkii iyo shaqaalaysiin badan oo gobolka aan ka shaqaalaysiin lahaa dadyo badan aanan u helin kabkaas laakiin iyada ayaa hadda dib iskugu noqota wixii kasoo baxa dawooyinka raashinka biyaha shaqaalaha waxaasoo dhan ayay iskaga filayihiin beerta wixii loogu qodayay kharashaadkii beerta goyntoodii diyaarintoodii waxaasoo dhan isaga ayaa mashruucan sheekh cali jawhar suuqeyntiisa isku filan ma tijaabisay iyada ama ariga ama geela inay ka dhib yaraan karaan looda oo markaad isku qiyaasto xagga looda iyo xagga ariga iyo geela maxaad ku doorataa soran kartaa looda maxaad ku doorataa horta run ahaantii looda inkastoo soomaalidu ay tidhaahdo waa cawsi biyo ku nool oo hadday maanta abaar dhacdo geedna kuu cuni mayso buurna kuu kori mayso oo waa labada soomaalidu geelu iyo arigu ay kaga dhib yar yihiin xagga dhaqash ahaan oo dee wax codaxlana kuu cuni mayso geedaha dhulka ka baxa kuu cuni mayso cawska iyo biyahaas ayay gidigaba ku nooshahay run ahaantii loodan waxyaabaha aan aadka ugu doorbiday waa waa wax soo saarkeyga arigii way kasoo wax soo saar badan tahay xagga caanaha way kasoo wax soo saar badan tahay suuqgeyn ahaan marka aan ka sheekeynana iibgeynteedii aan ka sheekeynana way ka kharash way ka way ka way ka lacag badan yihiin loodeenii kale ama arigii kale intii uu halka knife la siisanaya way ka lacag badan yihiin oo dadku waa waxyaabo interesting u ah oo u cusub oo xiise gelinaysa marka la looda jambusiga laba ka mid ah la iibinaya waxyaabaha magaalada ama gobolada dadka kaaga imanaya competition bay usoo galeen tartan maadaama loodan jambusi tahay ka caana badan tahay waxaa laga yaabaa hal shay markaad iibgeysa in toban qof ama shan iyo toban qof ay ku dhahdaan anigaygeebi anigaygeebi anigaygeebi ana doorbida hadba dee kii baahidaada dabooli karaa si aad u iibgeyso runtii taas ayaan ku doortay looda inaan u dhaqdo oon u suuqgeeyo oon u maalgashado looda waxaad ka warantaa macaamiisha macmiilka kula ee kuusoo doonata caanaha ay soo saaraan xoolahan intee ayay leegyihiin ma ku filan yihiinse magaalada boorama guud ahaan
runtii macaamiisheedu aad bay u badan yihiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ku imanaya dadka odhanaya noo samee bookin ama ama noo samee warqad aan ku diiwaan gashanano si aan caanaha u qaadano runtii xaruntooda ay degan yihiin duleedka magaalada boorama gaar ahaan meesha dhaqitaankooga halkaasaa loogu doontaa inkastoo magaalada boorama center weli aanan xarun dhexe uga samayn halkaas ayaa loogu doontaa runtii magaalada mashruucan ajendihiisa ama ama qorshihiisa dhow waxaa ka mid ah in magaalada boorama dhammaan la gaadhsiiyo caano ku filan mashruuca habsami socodkiisa uu ku socdaana ama sida xawliga u korayaana ay u saamaxaysa muddada shanta sane ee soo socota in magaalada boorama ama ama gobolada kale ee somalilan qeybo kamid a xarumo looga sameeyo mashruucu laakiin hadda macaamiishiisu way badan yihiin maalinba waxaa kuu imanaya dhowr qof oo koorne waxaan u baahanahay in liiskana lagu daro macaamiisha caanaha qaadanaysa runtii umana helna janes waqtiyada abaartoo kale iyadaa baan ku sameynaa kala saarid macaamiishta usoo kala horeeyeen in loo saaro maadaama caanihii yaraanayaan mashruucayguna aanu haysan ceelbiyood beertii loogu beeri karo labiyo tobankii bilood laakiin xilligii barwaaqada iyo kale macaamiishadu way bataan xilliga abaaruhu dhacan macaamiishadu way soo yaraaneen maadaama caanihii ay yaraanayaan
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq sheekh cabdulaahi sheekh cali oo ah wiil dhalinyaro kuna nool magaalada boorama islamar ahaantaasina ka mid dhalinyarada afrakutiriska ee looda dhaqda waxaana uula hadlayay wariyaha v o e da ee magaaladaasi boorama haashim sheekh cumar good
ibraahin waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool ama magaalada muqdisho oo tahriib bilaabay sanadkii labada kun iyo toddobada waxa uu maray dhul cir iyo bad intaba haatanse waxa uu ku soo laabtay magaalada muqdisho wuxuuna dhallinyarada la wadaagayaa dhibaatada tahriibku leeyahay ibraahin ayaa haatan soo jeedinaya talooyin uu isleeyahay waxba lagaga qaban karaa tahriibka isagoo dhinaca xukuumadda iyo dhinaca bulshada rayidka ahba een waxyaabaha uu arkay in dhallinyarada tahriibkooda wax lagaga qaban karo usoo jeediyey haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay waad maasantahay cabdiqaadir waxaan u tahriibay markayga ugu horreysay laba kun iyo toddoba dalka sacuudi carabiya waxaan soo maray dhibaatooyin aan la koobi karin oo ay ugu badan tahay in badda lagugu tuuro in maxaa la yidhahdaa dhimashaya nolol aad u dhexayso in aad maxaa la yidhahdaa waxaad cunto weyso inaad biyo dhexdood sabayso laba hir ee bad weynta hindiya iyo badda cas meeshay iska galaan aad marto adigoo dooni saaran doontu aynan ahaynin mid dheeli tiran inaad waddan islaameed dhex lugaydo adoon sharci haysanin tahriibtu waxa waaye ciqaabta adduunyo tan ugu adagaan dhihi karaa markii labaad waxaan u tahriibay south africa waxaan tanzaniya ku xirnaa muddo hal sano iyo lix bilood ah xabsi baan galay hal sano iyo baran waxaan u xirnaa sababo dhal dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin sheeganaya ay leeyihiin iyo oo maxaa la yidhaahdaa ayadoo dalku dalkaaga uusan haynin dowladduna aysan dowlad cagaada ku taaganaysan haynnoyna dadkeeda si fudud ku raadsan karin marka dhibaatooyinka aan marna waxaa ka mid ahaa oo ugu ballaarnaa inaan jasiirad ku jirnay muddo saddex maalmood iyo saddex habeen ah doonina aan saarnaynin biyaha baddana aana bannaanka ka joogin oo aan intaan surwaalkaaga siibato addoon ku raacayso kabahaaga siibato addoon kale ku raacayso shaatigaaga siibato addoon kale ku raacayso maxaad kala jeedaa inaad dharkaaga adduun ku raacayso yacni waxaan iibsanaa waxaad ku iibsanaysaa lacag ma wadatid waxaadna joogtaa biyo dhexdood nin doon wataa kuu imaanaya wuxuu ku dhahayaa inaan iqa inaan ku qaad haddaad rabto waxaad ii siibaysaa kabahaaga waa u siibaysaa biyo ka banaanku ku geynaa waxaad ka bacdi biyihiyaa kugu imaanaya waa jasiirad marna waa dhulku waa qaleel marna biyaha soo buuxinayo marka labaad wuxuu ku leeyahay haddana inaan ku qaad haddaad rabto isii shaatigaaga marka saddexaad isii suraalkaaga waxaad baddi ka baxaysaa adoon dhar wadanin dhar la-aan ah saa darteed ciqaabtii aan marna waxaa ka mid ahada annagoon dhar wadanin in haddana nala sii jir dilo nala qabto laba xuduud isu soo kaana dhiibto aan sidaas muddo sanad iyo bar ah xabsi ugu jiray gabdhaho kale se- se- see ugu tuura gabar iyo wiil ma lahan marka aad tahay muhaajir aad tahay ood hij- yacni maxaa la yidhahdaa tahriibta ku socoto gabdhuhuna waxay ahaayeen sida annaga wi- oo micnihii dhammaantood ayagu qofka nafteeda markay badbaadsanayso dhar iyo ma ku soo dhacayo annagoo sidii caadiga ahayd ee markii nala dhalaaya aan ahaynay axaan isa soo wada raacna qof qofta kale ku maqan Jireen meeshaas.
way ku jireen way ku jireen ilaa iyo saddex gabdhood ah ku jirtay oo nala socotay een, wiilasha qaarkood iyagoo jaban aan aan maxaa la yidhahdaa qaadaynay waa la jirdilay waa la waana la jirdila dhammaanteena waan gartay ma gaartay hadafkii aa lahayd aad u tahriibtay hadafkii aan lahaa alxamdulilah een, waayo aragnimaan ka soo dhaxlay iyo tahriibtu inay tahay wax xun een, mana lahan maadan gaarin South Africa.
laakiin mana gaarin south africa mana lahan hadaf ma lahan tahriibku waa qorsho hadaf la-aan ah oo uun iska bax ka ah anigu laba jeeraan tahriibay labada jeerna waxaa sababay marna waa security issue marna waxa waaye financial issue labada Marna waa amni marna waa dhaqaale marna waa amni marna waa dhaqaale marka waxaan een, dhihi lahaa dhalinta waxaan boqolkiiba sagaashan ku boorin lahaa dalkaani yaalaan waxaad dibad ka jerinaysida ka raadso een, si yar oo yaro wanaagsan oo aad qiimo leedahay oo dalkaaga aad joogto uga shaqayso securitygana waa iska heli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waddanku maalin wal maalinta ka dambeysa oo iska sii wanaagsanaanayo waad mahadsan tahay Waan gartay. waxaa jirtay eh, toban taloo soo jeedisay oo aad muhiim u ahaa talooyinkaasi ma- maxay ahaayeen talooyinkan waxa waaye si- ugu yaraan sida loo yarayn lahaa t- micnahana looga dili lahaa tahriibku hadda dadka wuxuu ku leeyahay wuxuu ka yahay wax oo oo ah maxalee top upku ku jiraa marka waxyaabaha sarsaro ku jiraa si marka loo yareeyo talooyin ilaa iyo kow iyo toban ahaan soo diya soo dejinay anigoo asxaabtayda kaashanaya talooyinkaas shan bulshada ayay khusaysaa ilaa iyo lixna dowladda ayay khusaysaa shanta bulshada khusayso waxaa ugu horeeyo een, warbaahinta een, maxaa la yidhaahdaa madaxa bannaan in ay samayso wacyigelin dhallinyarada looga wacyigelinayo tahriibka iyo khataraha laga dhaxlo labo in culimmadu ka hadlaan tahriibta iyo diiniyan ciqaabta laga dhaxlayo haddii lagu dhinto iyadoo tahriib lagu jiro waa talada labaatan saddexaad waxay tahay in dhalinta waxbaratay shaqo abuur loo sameeyo Een, kan afraad waxa waaye in waalidiintu la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda lacagihii ay tahriib iyo xarig dibadda lagu xira caruurtooda ay ku xalin lahaayeen in ay wax yar oo ka mid ah shaqo abuur ugu sameeyaan caruurta ay dhaleen tan shanaadna waxa waaye oo bulshada khusayso in dadka waraysiyada tahriibta ku saabsan bixinaya ay waxyeeladiisa dhabta ah ka hadlaan tusaalooyin ku saabsan arrinkaasna ay bixiyaan Qod- qodobka lixaad ee talooyinkan waxa waaye in dugsi dowladdu furto dugsiyada farsamada gacanta si dhallinta aan waxbaranin uga faa'iidaystaan uguna mashquulaan waxyaabaha xunxunna ta- ay uga mashquulaan sida tahriibka iyo wixii la mid ah in xukuumaddu abaabullo ka samayso barnaamijyana ka qabato ku saabsan olole lo- loogu magac daray la dagaalanka tahriibka in shaqada dowladda soo bandhigto si musuq la-aan ah loo qaybiyo oo aan dad gaar ah mudnaanta la siinin sida diaspora weji aqoon iyo wixii la mid ah wuxuu waa talooyin marka ay talooyin yihiinna lama qariyo waxyaabaha meesha ka cad Een, su- qodobka sagaalaad waxa waaye in dowladdu samayso sharciga la dagaalanka tahriibka lana dhaqangeliyo baadigoobna loo galo mukhalasiinta ama dadka wax tahriibiyo ciqaab adagna la duldhigo qodobka tobanaadi waxa weeye mas- in mas-uuliyiinta dowladdu ay ubadkooda gudaha wax ku baraan si caruurta waalidkood ayan waxaysanin dhiirigelin ugu noqoto oo midka gudaha wax ka bartaba uu u noqdo midka kaleeto dhiirigelintiisa
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada bowram haashim shee- aan idhaahdo magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayay mid ka mid a dhallinyarada tahriib kusoo maray meelo badan haatanna ku sugan magaalada muqdisho oo ka sheekeynaya waayo aragnimadiisa dhinacii sugaanta ayaan filayaa inaad nooga fadhidaan jamaal waa tahay eh, ismaaciil markaan dhegeystayaashu waxaan usoo qabanayaa hees aan filayo inay kawad heli doonaan oo bilowga barnaamijka markii uu f- aan furaynana ay dhegeystayaashu usoo gudbinay heesta waxaa ku luuqaya fanaanka daadayar khadar keyo waxaana la yidhahdaa gooxa
Gabiskiyo, cayaartii, weli waan u go'aa. Mm. Geegaho barwaaqiyo daymadiisii geel dhalay gal xareedi jiiftiyo gal xareedi jiiftiyo gabiskiyo cayaartii weli waan u go'aa quruxdan uguuxeen kula kugu manaystiro guushiyo jacaylkii waahana gudanaa quruxdan uguuxeen kula kugu manaystiyo guushiyo jacaylkii waahana gudanaa gabadh gabadh gaarasha dheere gacal hooyadaabad garadkeeda leedahay gabadh hadba gaarasha dheere gacal hooyadaabad garadkeeda leedahay gabadhan jeclaadahay soo codkaagii geeyada garab iyo kalsooniyo gaaridaad ahaydiyo gurigii udgoona weli waan u buuhaa gabadhan jeclaadahay soo codkaagii geeyada garab iyo kalsooniyo gaaridaad ahaydiyo gurigii udgoona weli waan u goaa adduungalabaaceeley wehelkeygii gaarkahay qalanjoy gantaashi weli waahana gudanay
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada bogateen heestaasi khadarkeeyo ayaan ku luuqeynaya v o a aad ka dhegaysanaysaan gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada ee ismaaciil maxay noo xiga jamaalow intaynaan dhinacii ciyaaraha oo weliba aad inoo haysid wararkii ugu dambeeyey aynaan u gelin war goordhoweed na soo gaadhay ayaa wuxuu sheegayaa in gobolka jubbada hoose in dagaal uu ka socdo deegaanka u dhexeeya magaalooyinka dhobley iyo taabto oo lagu magacaabo hawiina dagaalkaasi ayaa u dhexeeya ciidamo isugu jira soomaali iyo kuwa amisom ah gaar ahaana kuwa kenya iyo maleeshiyaadka al-shabaab aan idhaahda halka ku celiyo dagaalkaasi wuxuu u dhexeeyaa ciidamo isugu jira soomaali iyo amisom gaar ahaan kuwa kenya iyo dhinaca kale oo ah maleeshiyaadka al-shabaab wararka aanu ka hellay ilo xogogaal ah oo ku sugan deegaankaas ayaa sheegaya in dagaalku uu qarxay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen kolonyo ciidamada kenya ah iyo kuwa soomaalida ah oo kasoo dhaqaaqay magaalada doble una socday tabato wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka laga helayo ayaa sheegaya in weli iska hor imaadku uu socdo dhegeystayaal wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan aan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah qodobada ugu waaweyn
naadiga manchester united ayaa wadahadallo kula jirta maamulihii hore ee naadiga charles hose morino oo la rajaynayo in tababarka naadiga manchester united si rasmi ah uu toddobaadkan ula wareego wakiilka naadiga wakiilka jose morinho ayaa waxa uu la kulmaya saraakiil ka tirsan manchester united talaadada maanta iyadoo tababaraha wadanka portugal u dhashay uu kusii dhow yahay inuu noqdo tababaraha xiga ee united wakiilka george mandez ayaa ka duulay magaalada london isagoo islamar ahaantaasina maanta wadahadallo la qaadanaya saraakiil ka tirsan naadiga manchester united arrintan waxaay ka dambeysay kadib markii shaqada laga ceeriyey louis van hall oo lixdan iyo afar jir ahaa kaasoo manchester united qandareeskiisa hal sano uga dhinnaa laba maalin uun kadib markii koobka eve kaabka uu kula guulaystay naadiga united tababaraha wadanka holland u dhashay ayaa ku guuldaraystay in naadiga united uu gaarsiiyo qeybaha ugu sarreeya horyaalka isagoo sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynayo ay ka mid ahayd inuusan ciyaaraynin ciyaar ku dhisan weerar oo naadiga united sanadkan uuna ay dhalisay afartan iyo sagaal gool oo qura taasoo keentay in dhinaca goolasha farqiga goolasha ay sababsadaan inay kaga haraan james leaga mats homlis ciyaartooyga daafaca ka ciyaara wadanka germany ayaa dhammaystiray heshiis uu markaasi ugu wareegayo naadiga bayan munich mats homlis ayaa kulankii ugu dambeeyey ee brusha dodman la ciyaaray sabtidii kadib koobka german cab oo ay kooxaha bayan munich iyo kooxda kale brusha dodman ay wada ciyaareen markaas oo dodman dhinaca rigoorooyinka ay guuldaro kala kulantay naadiga bayan munich mats homlis oo toddobiy labaatan jira ayaa saxiixay heshiis shan sano gaaraya oo uu gegada alense arena stadium kula ciyaari doonaa iyadoo labada kooxoodna ay ku heshiiyeen inay ka aamusaan kharashaadka ku baxaya ciyaartooygaasi iyadoo wararka qaarse ay sheegayaan inay gaarayso ilaa iyo soddon milyan oo lacagta ganiga sarliinka ee dhinaca kale ciyaartooyga khadka dhexe naadiga bayan munich mario gots ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogitaanka naadiga munich iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in ciyaartooygaasi uu naadiga liverpool si weyn loola xiriirinayay dhinaca yuuro marka aan eegnona koobka bilaami doona julaay juun tobankeeda bisha soo socota ayaa kooxaha waxay isku diyaarinayaan inay soo magacaabaan saddex iyo labaatanka ciyaartooy u matali doona wadanka italy ayaa guud ahaanba ka taga ciyaaryahanada birlo iyo mario balotelli oo iyagu ka mid ah ciyaartooydii u matalayey xulka dalka talyaaniga ee sanadka laba kun labaiyo toban ciyaartooygaasi ciyaaryahanadaasi ayaa macalin antony cont waxa uu markaa soo magacaabay ilaa iyo soddon ciyaartooy oo dhowaantanna inta aan bishan may dhammaanin uu soo magacaabi doono saddex iyo labaatanka ciyaartooy u matali doona xulka dalkaasi talyaaniga koobka euro shan labaatan jir oo balotelli ah ayaa hal gool keliya dhaliyey sanadkan iyadoo hadda uu kaga maqan yahay nadiga liverpool qab ama ahaan oo uu milan ula ciyaarayo ciyaartooyga qadka difaaca uga ciyaara naadiga westham united angelo ogbana ayaa ka mid a ciyaartooyda loo soo xulay inay ka mid noqdaan ciyaaryahanada xulka dalka talyaaniga u matali doona dalka talyaaniga ayaa koobkan ku guuleystay ii iyadoo hadda ay gruubka ku wada jiraan wadamada belgium sweden iyo jamhuuriyadda ireland oo gruubka e ay ku wada jiraan euro ayaa waxaa martigelinaya wadanka faransiiska waxaana uu bilaabmaya tobanka juun isagoo socon doona ilaa iyo julaay tobankeeda dhinaca kale ciyaartooyga naadiga kubadda cagta ee barcelona adria ziniesta ayaa waxa uu u ballanqaaday taageerayaasha naadiga barcelona in xilli ciyaareedka soo socda koob kale ay keeni doonaan gegada camnu stadium arrintaas waxay ka dambeysay kadib markii kabtanka naadiga kubadda cagta barcelona uu kula guulaystay kooxdiisa laba koob sanadkan waa dalare iyo laliga zinadin zidan tababaraha naadiga real madridna waxa uu sheegay in atletico madrid ay waxyeelo gaarsiin karayso naadiga real madrid marka labada kooxood ay ku kulmaan koobka champions leaga maalinta sabtida ay soo socota inkastoo uu sheegay in naadiga kubadda cagta ee real madrid inay tahay naadiya dhisan islamar ahaantaasina ay doonayso inay koobkooda markii koo iyo tobanaad ay ku guulaystaan koobka champions leaga dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha aan mar kale dib ugu noqonno waa hees uu ku luuqeeyo fanaanka cabdiqaadir jubba waa heesta shamisay codkaasi cabdiqaadir jubba wuxuu gebagabo u yahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cismaan iyo anuu ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intaynu idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.